kulanti wacan oo wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha geedkii oo alaaba idiin soo gudbisa waraysiyo iyo barnaamijyo xiise leh oo inta badan ku salaysan siyaasadda soomaaliya madasheenna caawa waxaa marti inoogu ah profesor cabdiraxmaan cabdilaahi oo baadiyo loo yaqaano oo isagu markaasi degan waddanka ee canada profesor cabdiraxmaan cabdilaahi baadiyo waa siyaasi rugcadaaya in badanna ka shaqeeyey kuna taxallujiyey dhinaca isbedelada soomaaliya inuu qayb dhexaadle uu ka qaato haatan ayaa waxa uu ka tirsan yahay uu guddoomiye ku-xigeen uu ka yahay xisbiga madasha midnimada iyo dimuquraadiga awa waraysigeennan aan baadiyo la yeelan doono waxaynu xoog ku saari doonaa in markaasi aan kala sheekaysanno ama ay su-aalaheenu noqdaan waa ku salaysan ama ku saabsan barnaamijka doorashada xorta ah ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo soomaaliya soomaaliya ma u bufishahay in xilligaa loogu talagalay in doorashooyin ay dhacaan ay xilligoodii doorashooyinkii qabsoomaan habsami xasidooni iyo nabadgeliyo iyo dadka oo midaysan su-aalahaasi iyo kuwo kale oo la mida oo ku saabsan arrimahaasi doorashooyinka ayaynu caawa weydiin doonaa master baadiyo isaguyno ah martideenna caawa ceebtii kuwaad ee waraysigeennan ayaynu ka dhigi doonaa qaybta labaad ayee toddobaadka soo socda ayaa baadiyow waxaynu ka waraysan doonaa arrimo fara badan oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya xisbiyada ama barnaamijka xisbiyada ee doorashooyinka waxaa kaloo aynu weydiin doonaa bal arrimaha cadaaladda sinaanta iyo musuq maasuqa dhinaca ay ka taagan yihiin xukuumadaha soomaaliya soo maray arrimahaasoo dhan toddobaadka dambe ayaanu dhegaystayaal aynu ku soo qadan doonaa waraysigeena aan la yeelan doono profesor cabdiraxmaan ilaahi baadiyow oo jooga toronto marka hore baadiyow kusoo dhawow madasha waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamaya dhammaantiin intaanan loo sii gudbin su-aalaha kaleetod waxaan jeclaan lahaa inaan laba arrin aan saxo tan ugu horeysa waxaa waay horta aniga waxaan guddoomiye wahay xisbiga midnimo qaran oo kamid ah isbahaysiga ballaaran ee madasha midnimada iyo dimuqraadiyada ay ku jiraan in ka badan shan iyo labaatan xisbi boqol xildhibaan ku dhawaad iyo mataqaanaa siyaasiyiin hore iyo iyo wasiiro hore mataqaanaa guddoomiyaha u yahay ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh muxuu ah axmed ayaa anagu waxaan ka ahay guddoomiye ku-xigeenna waan u ahay xisbiga midnimo qaranna waxaan ahay guddoomiye ayaan u ahay taas horta waxaa waaye madashuna ma aha xisbi waxaa waaye forum dad badan isugu wada yimideen oo dadka soomaalida kale inay isugu yimaadaan loo baahan yahay marka intaas waxaan rabaa inaan saxo mataqaanaa sida arrinta aysafaam ugu khaldamin waayahay aad baad umahadsan tahay baadiyo su-aalaheeni gudagallo marka ugu horeysa madashan aynu haatan ka hadlaynay ama xisbiga aan ku tilmaamay marka hore bal u sharax dadka ku dhegaysanaya waxa ay qabanaysaan iyo waxaa hamigiina siyaasadeed uu yahay
waaya bismillahi raxmaani raxiim anigoo salaamaya dhammaan intii dhegaysanaysa waxaan ugu horeyntii rabaa inaan u mahad celiyo raggan muxuu ahaa daabihinaya madasha muxuu ahaa muxuu ahaa waraysigan iyo ragga soo abaabilo dhamaan waa mahadsan tihiin iyo inta i dhegaysanaysa salaan dibadeed waxaan muhiim ah inaan isla fahamno soomaaliya waxaa ka dhacay isbedel fikirka ah iyo caqliga soomaaliga ah oo weyn ayaa dhacay arrintaasuna waxay la bilaabatay markii markii labaad xukuumadda maanta joogtaa la bilaabay mooshin laga keeno oo muxuu ahay prime ministerkii hadda ugu dambeeyey ee xilka laga qaaday oo mataqaanaa kasoo horjeestay nidaamkii nidaam ku dhisan saansaantii kale taliska ee soomaaliya ay soo marto dhibaatada weynka u geystay oo ka hor yimiday oo xildhibaano badan isagana la safteen wasiiro badan oo wasiirada kamisana ay la safteen dadkii marka xildhibaanadii wasiiradii dadku ay u qaybsameen laba qaybood qaybna isaga ay taageertay qaybna ay madaxweynaha taageertay qaybtii dambena markay ku dhamaatay doorashada markay dhamaatay waxay samaysteen kudla lagu magacaabo kudlada badbaado qaran kudladaas oo ka kooban wasiiradii hore iyo mataqaanaa iyo xildhibaano ilaa boqol gaaraya muxuu ahaa ayay isugu timideen kabacdina annaka oo xisbiye ah ayaan waxaan go-aansanay inaan isku wada biirno oo ay soo baxdo kudlad soomaaliyeed oo magaca midnimada iyo dimuqraadiyada la baxday oo hadafkuna magaceeda uu yahay inay u horseedaan soomaaliya midnimo inay u horseedaan islamarkaasna ay gaadsiiyaan dadka soomaaliya sidii ummadaha kaleetoodba ay aadeen nidaam dimuqraadi ah oo xur ah oo dadka soomaalidu ay soo dooran karaan madaxdooda sidaas ayay ku bilaabatay madasha midnimadu midna madu madashu waxay lamid tahay geed weyn ee soomaalidu hoostiisa ku shirayso oo soomaalida cudhur loogu yeerayo oo laleeyahay soomaaliyey qaabkii hore oo dowladnimada aad u raadinayseen oo beerbeesha ku dhisneed oo kooxa wadaadaa ku dhisneed oo kooxa beeraa ku dhisneed oo jabharaha ku dhisneed oo deegaan deegaan ku dhisneed kaasu dowlad waa keeni waayay shan iyo labaatan sana kabacdi maanta waxaa lagaa maarmaana caqligeyna inaan caqligeyna saxno oon caqligii dowladda lagu noqon waaye caqliga dowladda kharabay inaan ka guurno oon caqli saxa u guurno caqligaasuna waa caqliga in dadka soomaaliyeed iyadoon loo kala soocin diin iyadoon loo kala soocin deegaan iyadoon qabiil loo kala soocin waxgarabka soomaaliyeed in internet isugu tagaan dariiqii dowladda lagu noqon lahaa ay ka shaqeeyaan madashu waxay horseedaysaa marka dariiqaasi horseedaysaa waxayna billo u tahay horseed u tahay ay rabtaa madashu inay ogaato oo dadka soomaaliya il qabsanaysaa soomaaliya shan iyo labaatanka sana lasoo dhaafay waxay kasoo guurtay marxalad dadka hogaaminaya soomaaliya ay ahaayeen niman jabhado oo qoryo wata oo xukunka xoog ku raba oo xoogaa maleeshiyada wata oo dadka soomaaliyeed dhibaato gaarsiiya labaa toban sano ayaa arrintaasi dowlad laga noqon waayey toban sana kabacdi ayaa waxaa carte ayaan tagnay carte waxaa kasoo baxay dowlad kaaba qabiiladu ay hogaaminayaan ay baarlamaanka ay xulayaan shan iyo toban sana la marayaa taasuna dowlad way noqon weysa way ogtihiin oo dowladdu inay meel gaari la-dahay waxaa rabnaa marka marxalada saddexaad in loo guuro marxalada saddexaadna waxaa waa marxalada shacbiga loo guuraayo shacbiga soomaaliyeed shucuubka caalamka inuu lama noqdaan rabnaa inuu codkiisa bixiyaan rabnaa inuu madaxiisa doortaan rabnaa taas ayay horseedaysaa markaas ugala baxnay midnimada iyo dimuqraadiyada dimuqraadiyada waxaa waaye shacbiga soomaaliyeed in awoodda lagu wareejiyo oo jabhadaynta iyo qofqof la jeclaaday iyo laaluushka iyo xukunka mataqaanaa qaafka daran laga guuraan rabnaa
waa tahay laakiin baadiyow haddii xaqiiqdan ka hadalno waxaad adigu haatan ka hadlaysaa xisbiyo iyo dimuqraadi arrimaha dimuqraadiyadda goormaa soomaaliya u gudubtay xisbiyadaasi iyo dimuqraadiyadda sababtaynu ogeyn maaha in gobolladii soomaaliya oo kala qoqoban oo ilaal iyo lix maamul goboleed la kala samaystay oo qabaa'il ku salaysan oo dowladdii federaalka abaa ka awood weyn qaarkood u joojin la ismaqlila xidhiidh aan lahayn sidee idinkoo xisbiye ah oo iminka curtay oo weli xisbiya soomaaliya aanay ka samaysmin markaasi laydinku soo hoganaya oo laydin dhegeysanaya iyadoo maamuladii idinka waaweynaa iyo dowladda wax xidhiidho aanay lahayn sidee dabacsanti waxaa la caliyo waxaa waaye waxyaabaha la daaweynaya waa waxyaabaha aad ka shanqarayso waaye waxaa la daaweynaya waxaa waaye kala qaybsanaanta beelaha iyo deegaanada muranka ka dhex taagan dowlad goboleedyada dowladda qaranka soomaaliya oo dariiqii muxuu ahaa kala qaybsanaanta ay lasii xoojinayo oo mataqaanaa maamullo aan sida la raba aan ahayn u samaysmaayo aan la samaysmaayo dowlad qaran ee fadhiid ahe aan ka kici karin mataqaanaa meesha ay joogto waxyaabahaas waxaa keliya lagu daaweyn kara waxaa waaye iskaashi iyo waxaa waaye isbahaysi ballaaran oo dad badan oo soomaaliya waxgarad ah oon isku qabiil ahayn oon mataqaanaa wadaad iyo warallo isku kala soocaynin inay inta meel isugu tagaan yidhaahdaan dadkayna soomaaliyeed dariiqa hadda ay ku socdaan dariiqii dowladnimada ku imaanaysa ma ah waa inaan dariiq cusub falnaa sidaasaan waxaa waaye waxaa waaye shaqo kasta waxay ka bilaabataa sida diinta ilaahayba noo sheegta inama nacmaalu biniya soo ma waa in lala yimaadaa qaraar siyaasadeed go-aan waa in lala yimaadaa waa in dareen midaysan lala yimaadaa annaga waxaan bilow u nahay intayna isku timid hadda waxaan bilow u nahay oo aan rumaysan nahay oo run naga ah soomaaliya waddadii dowladnimada way ka qalloocatay waa in wadda sax la saaraa waddada saxdana waxay ka bilaabataa inaan iskaashano xisbiyadu waa bilow waa curdan waa run laakiin xisbiyada bilowga ahee samaysmaayo emerging partiska la yidhaahdo oo hadda soo samaysmaaya oo sugaaya in qaanuunkii xisaabta u yimaado xisbiyadaa samaysmay iyo xildhiban xildhibaano muxuu ahaa haddaba baarlamaan ku jira iyo rag wasiir ahaa jiray iyo aqoon-yahano fara badan oo soomaaliyeed ayaa inta isku tageen markii ugu horeysa taariikhda soomaaliya ay waxay yidhaahdeen waddadii hore ma yeelayno waddo kale cusubaan raacaynaa waddadani waa waddo dadka soomaaliyeed midnimadooda ka shaqaynaysa annaka ayaa isku dhinac u leexanayna magacaasaan la baxnay midnimo iyo dimuqraadiyad ayaa cinwaan noo ah taas waaya tan bilowga ah marka waxaa la rabaa inaan lagu mashquulin shakigii hore iyo shaydaankii hore dadka soomaaliyeed kaa eriyey iyo shuushkii dadka soomaaliyeed lagu yidhi dowlad ma noqon kartaan iyo ma heshii kartaan iyo waxma samaysan kartaan oo waxa la idiin sameeyo caqligaas annaga waan ka guurnay waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed oo dhan kulligeed inay ka guuraan caqli xumadii lasoo dhaafay iyo kala qaybsanaanta oy dariiqa cusubaan rabna in la jeexo waxaan rabnaa in la wada yimaado oo geedkaas inta la wada yimaado tala soomaaliyeed ka dhalataan rabnaa hagaag dhegaystayaal waxaan weli bartamaha kaga jirnaa waraysigii caawa martidu noogu ahaa professor cabdiraxmaan cabdilaahi baadiyow oo isagu degan waddanka canada baadiyow su-aasheedu waxa weeyaan intiina samaysatay isbahaysiga amaba ururada isu tegay ee dhinaca siyaasadda soomaalida su-aasha haddaan ku weydiiye waxa weeye maxaa isukin keenay intiinaasi ma qabiil baa isukin keenay ma garashaa isukin keentay waa maxay sababta qurada odhan kartid waanu ka midoonay waanu isugu nimi inaanu arrinkaa isku dhan ama isku mabda ka istaagno waa maxay
waa mahadsan tahay marlabaad muxuu ahaa waxaa dadkaas isku keena dareen midaysan dareenkaas midaysanu wuxuu cabiraya u sheegayaa mar haddii muddo laba sana ka yar muxuu ahaa laba ra-iisul wasaare la bedelay xukuumaddii soomaaliyeed ay ka muuqato fadhiidnimo xoog badan laawil marna waxa waaye marka ugu horeysana soomaaliya dowladda soomaaliya dowladda ictiraafsiyaha ay tahayse dowlad aysan ahaynin ku meel gaar aysan ahayn sidaas darteed marka dareen waxaana kulmiye ah dariiqii in laga leexdaan rumaysannahay dowladnimada soomaaliyeed taas ayaan isku wada iskugu kayna keentay waxaan marka aragnay inay lagaa maarmaan tahay shan labaatan sana kabacdi inaan wadadii hore lagu jiri karin oo kala qaybsanaanta ku dhisneed iyo wadadii hore ee koox kooxaysiga ku dhisneed sidaas darteed isbahaysiga waxaa isku keena dareen midaysanee soomaalinimo aa isku keenay kuma kala socna diin kumana kala socna beelo iyo deegaan iyo falsafad kale kuma kala socna dadku waxay ka midaysan yihiin soomaaliya waa in la baadigoobaa dowladnimadeedii laguna baadigoobaa si wada jir ah aragti ku salaysan muwaadiniinta soomaaliyeed dhammaan waa in la baadigoobaa ay dareen midaysan ka yeeshaan xaqna ugu leeyihiin dowladnimada soomaaliyeed inay ka qayb galaan soo celitaankeeda oo dowlad kooxeed iyo dowlad muxuu ahaa shaksi muxuu ahaa ku amarku taagleeyo iyo dowlad kale talis qabta iyo dowlad masuq maasuq ka shaqaysa iyo dowlad qaabdaran oo soomaaliya xukunkeeda iyo taladeedaba aan soo celihayn iyo gobollo iyo dowlad kala qayb systemkaasu soomaaliya uma shaqaynaya waa inaan dariiq soomaaliyeed oo dowlad ku imaanaysa inaan isla wada aado ayaan aniga kulligan heshiis ku nahay halkaas isku keena keento
bal siyaasaddiina ama isbahaysigiina tallaabooyinka siyaasadeed ee aad aaminsan tihiin bal dadweynaha usoo gudbi badiyo
tan ugu horeysa markii aan samaynay isbahaysigaan markaan samaynay waxaan muxuu ahaa ku bilownay waxa ugu horeysa inaan horta inaan xafiis u samayno magaalada muqdisho ayaa waxaan uga samaynay xafiis waxaan dooranay madaxdayni ayaan dooranay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeyne xogayaha guudaan samaynay kabacdina waxaan soo wadnaa oon samayn doonaa insha allahu muxuu ahaa dhismo weyn ee ka balaaran intaas ayaa madasha yeelo doontaa oon mataqaana u ballansannahay markii baarlamaanku isku soo noqdo isugu soo noqdo oo safarada fasaxa laga soo noqdo anigaba hadda fasaxan ku jiraa aniga hadda soomaaliya deganahay kanada inkastoo caruurta ii degan yihiin oo marmar aan imaado laakiin deegaankeedu waa muqdisho waaye marka hadda fasax baa lagu wada jiraa marka horta hawsha ugu horeysa waxa waaye waxaan ka bilownay maxaa nala gudboon haddaan madashana maxaan soo kordhihaynaa maxaan soomaaliya aniga isugu tagno madasha u samayna waa dadka soomaalida u sheegnaa saas darteed markii aan madasha aan hogaanka samaynay waa fadhiisanay waxa waaye waxaan u yeeranay dad khubara ee soomaali ah iyo dad ajaanibaan u yeeranay waxaan ka hadalnay su-aal waxaan keenna ah war soomaaliya dariiqa ay ku socotaa oo dariiqii dowladnimada ma ah way noo muuqataa nimanka hadda mas-uuliyiinta maanta madaxda ka ah waa madaxweyne ha ahaada ada xukuumadda wasiirada ha ahaada ra-iisul wasaare ha ahaateena waa un soomaali annaga nala mid ah marka waa xun yihiin iyo shaqo xun bay qabanayaan iyo in la kritikaareena micno ay samaynayso gaara ma jirto waxaa loo baahanya waxaa waaye caqli soomaaliyeed oo soomaali badbaadi in la keena loo baahanya markaan annaga fadhiisanay muddo hal bil ayaan daraaso wadnay oo dad khubaro ah oo ajaanib ah iyo dad soomaali ah ayaa anakoo ahaan waxaan doodaya ka doodayna su-aal la yidhahdo soomaaliya maxaa u tala ah laba laba muxuu ahaa lixi tobanka doorasha ma dhici kartaa haddii doorasha dhici weysa maxaa tala aya soomaaliya doorasha ma ka dhici kartaa maxaa haddaan doorasha dhicin macnaheedu waxaa waaye soomaaliya meesheeda isku daba wareegeysaa waxaa waaye kaabaqabiilada imaanaya jabhada ayaa imaanaya dadka soomaali ayaan soo doornaa imaanaya soomaaliya marka dowladnimadeedii ma ansaxaysa meel lama gaarayso ayaan ku qanacna marka waxaan su-aal keena marka soomaaliya lix iyo tobanka doorasho waxay dhici kartaa su-aashaas jawaabteeda marka waxay noqotay markii la darsa waxaa la darsa qaababka caalamku doorashooyinka uga dhacaan soomaalidu waxay taqaanaa hal qaab qaabka ay taqaana waxau ahaa degmo doorasho ka dhacayso waxaa marka noo soo baxda soomaaliya degmooyinka heshiis laguma aha oo degmooyinka waxaad ogtihiin markii dowladda soomaaliya dhacda kabacdi degmooyin badan baa la baxshay madaxweyne kastoo yimaadaa deg qofka rabo siyaasa ahaanuu degmooyinka u bixinay marka degmooyinka heshiis laguma aha saa darteed dadku ma tirsana waxaa kaleetada la ogyahay dadku waa hubaysan yaha waa isdilayaan haddii degmo doorasho ka dhici karto waxaa kaloo la hubaa meel kasta soomaaliya nabad ma ah dalka soomaaliya waa kala qaybsan yaha waa ogtihiin xaaladda marka nuucaas ee soomaalida ay ku dhex jirto doorasha marka dhici kartaa su-aasha ah ayaan naka keennay in dood la geliyo waxaan doodaas wadno ka shaqeeyay labada maalmood waxaa soo baxday markaan fiirinay sistamada doorashada lagu geli karo in uu jiro system doorasho soomaaliya ka suura geli haya systemkaas waxaa ingiriiska lagu yidhahdaa proportional representation waxaa waaye dadka dalka oo dhan looma qaybinaayo degmooyin looma qaybinaayo maxaa jira degmooyinka heshiis laguma doorashaduna waxay ka dhacaysaa dalka dibadiisa iyo gudihiisa soomaalida joogta banaanka joogtaa waad doorashada ka qaybgelaysaa soomaalida xerooyinka qaxootiga ku jirtaa doorashada ka qaybgelaysaa waxaa inoo soo baxda marka haddii dadka soomaalida banaanka jooga doorashada ka qayb galaan sooma puntland doorashada ka qayb gasho ilaa waa meel doorasho ka dhici karto gobolka banaadir doorashada ka dhici kartaa kismaayo ka dhici kartaa beledweyne ka dhici kartaa jawharay ka dhici kartaa baydhabay ka dhici kartaa magaalooyinka waaweynkaa soomaaliya ku yaalla dhammaan doorasho waa ka dhici kartaa xibin iyo xeebay ka dhici kartaa dhuusumare waa ka dhici karta yacni soomaaliya magaalooyinka waaweynka doorasho ka dhici karta meelo yaryaro waxaa jirta marka oo mataqaana amnigu uusan saamixin doorasho inay ka dhacdo laakiin haddii banaanka iyo gudahaba doorasho laga sameeyo dalka soomaali oo dhanna kulligeed xisbiya ku tartamaan oo waxa lagu tartamaa aysan ahayn shahri shahar xisbi kastaana uu samaystay liiska dadka uu usoo usoo brobos garayhayo ama usoo sharaxayo baarlamaanka oo xisbi kastaba banaanka soo dhigo oo dadku ay xisbiya kala doortaan iyagoo ujeeda xisbi kastaaba liiska xildhibaanada ahee ku jira sidaas doorashada noocaas haddii la sameeyo waxaa waaye soomaaliya doorashaa ka dhici karta in la tirso aydoon loo baahnayn oo laga maarmaayo tirada waa laga maarmaa maxaa jira inta codka bixisa ayaa lagu xisaabtamaya intay rabta ha ahaato amnigu waxa waaye waa suuro gelihaya maxaa jira dalka banaankiisa iyo gudihiisa meesha doorasha ka dhici karta doorasha ka dhacaysa nidaamka marka nuucaas markaan darasno oo dhinac kasta ka fiirinay waxaa inoo soo baxday oon ku qanacnay inay jirto system soomaalidu ay doorasho ku geli karto labada kun iyo lix iyo tobanka systemkaas dalada ingiriiska waxaa lagu yirahdaa proportional representation sagaashan iyo afar wadan ayaa systemkaas isticmaala system soomaaliya ku cusub ma aha systemkaas waxau yaraynaya qabyaalada maxaa jira degmooyinka tuulooyinka doorashada ka dhacaysa jilibjili baa loogu dagaalamaa dadkuna waa hubaysan yihiin marka looma baahna sidaas marka amniga ayay ilaalinaysaa dumarka ka qaybgalkooda ayaa kor u kacaya qabaailka aan isku meel deganayna ka qaybgalkooda uu fiicnaanayaa systemkaana waxau noqonayaa system national ah oo mujtamaca soomaaliyeed xildhibaan kasta oo codka soomaaliyeed ayaa lagu dooranayaa waa system cajiib leh oo aada iyo aada munaasab soomaaliya uga ah oo qabyaalada yaraynaya oo muxuu ahaa xaaladda soomaaliya ka saaraya oo dadka soomaalida waxgaradka ahu ay safka hore ka gelayaan doorashada maxaa yeele dadka soomaaliya waxay cod siinayaan xisbigii soo bandhiga dad loo qaateen oo cod la sii karo sidaas darteed waxaa waaye systemkaana systemka keliya ee doorasho lagu geli kara ah soomaaliya haddaysan doorasho aysan gelina dowladnimadeedu khatar bay ku jirtaa sidaas ayaa anaga qanaacadaynu ay tahay haddaan madasha midnimada iyo dimuqraadiyada aan nahay waaya waan u geli doonaa haddii doorashada ay dhici weydo waxaa lasoo gudboonaan doona soomaaliya laakiin su-aal baa igu kaa laaban professor baadiyo su-aashaas waxa weeyaan dowladda federaalka haatan soomaaliya ka talisaa iyadu waxay aaminsantay fakarkiinaasi ka duwan in doorashooyinka lagu geli karo kaasi oo ah kii soomaalida ay horeba u baratay ahaa in degmo iyo deegaan iyo qabaa'il ay ku xidhnaato doorashadu amaba cidda ka soo baxaysa deegaankaasi fakerkan ama proposalkan idinku awadataan baadiyo yaa idinka dhegaysanaya yaad hor dhigaysaan in soomaaliya doorashadeeda nidaamka iyo hanaanka lagu dhaqo yaad la doonaysaan in ay isbarbar dhigaan siyaasadda aad wadataan ee doorashooyinka iyo to dowladda federaalku ay wadato in laysu keeno yaa idin garnaqaya arrintaasi maxaad ku salayn lahayd
horta marka ugu horeysa annaka waxaan ka hadlaynaa annaka waxaan dhahnay mashruuca siyaasadeed ee haddaan madasha midnimada dimuqraadiyada nahay aan ka shaqaynayno waa mashruuc ku wajaha shacbiga soomaaliyeed annaga waxaan rabnaa shacbiga soomaaliyeed inuu ku qanco dowladnimadoodu inay ku xiran tahay inay doorasho galaan ee madaxdooda soo doortaan haddii kale haddaysan madaxda soo doora madaxda waa loo doorayaa dowladaha ajnabiyaha u dooraya madaxda waxaa lagu madaxdu waxay ku imaanaysaa laaluush iyo lacagay ku imaanaysaa laakiin haddii dadka soomaaliyeed in la empower gareeyo awoodda shacbiga loo celiyo ayaa aas-aas ka ah sida caalamka oo dhan kulligeed la sameeyo soomaalidu madax kale lamid tahay waxaa rabaa inaan soomaalida laga saarin bini aadamnimada laga saarin shacbiga soomaaliyeed aan ka rabnaa inay arrintaas nala fahma nala qaataan gaar ahaan waxaan ka rabnaa dadka soomaalida waxgaradka ahee dayasboorada joogo dalka qurba joogta ah oo aan fijiyaha caawa inay aada ii dhegaysanayaan waxaa madasha midnimada dimuqraadiyadu waxay ka shaqaynaysaa ay soo brobos garaysa inay meeshay joogaan cod ka dhiiba karaan siyaasadda inay ka qaybgeli karaan inaysan shardi ahayn inay dalka ku noqdaan ay kaabaqabiilada baryaan sida ay u noqdaan xildhibaano oo inay ka guuri karaan marxaas laga guura marka waxaan ka rabnaa fikirka annaga aan sheegaynaa soomaalida wuxuu usoo celinayaa bini-aadanimo waxaan dhahaynaa afghanistan doorashaa ka dhacday doorashaad xaqu leedihiin shacbigaynow waxaan dhahaynaa maaliya ka dhacda oo dagaala sokeeya ka dhaceen oo ogtiin dhibka ka taagan waxay ka dhaceen muxuu ahaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa meel kastoo dagaala ka dhaceen ayaa doorasha ka dhaceen ciraaqay ka dhacda doorashada noocan oo kale ah war shacbiga soomaaliyeed oo ma idinkaan sharaf rabin oon karaamo rabin ma idinkaan xur ahayn maxaa kaaba qabiilo ay idiin soo xulayaan maxaa dowladaha ajnabiya madaxdiina u samaynayaan waxaan ka rabnaa dadka soomaaliyeed inaan ku qancino oo inala qaataan soomaaliya dowladnimadeedu waxay ku xiran tahay madaxdeeda inay soo doorato sidaasaa madax loo qaateenoo xilkas ah oo waxgarad ah oo dadka responsible shacbiga u ah oo sharciyadii iyo legitimacy haysta sidaas keliya ku imaan kartaa marka horta shacbigeena ayaa ugu horeysa inaan arrintaas ku dhaadhicino waana wadnaa arrintaas xamaraan tagna annaka markaan ku noqono mataqaanaa ka noqonay muxuu ahaa nairobi dadka soomaalidaan u sheegnay waa u sheegnay waxgaradka baraha ministerka waxaan u geynay dokumentigii ku saabsanaa doorashada qaabka lagu geli karo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka farta ayaa laga saaray xildhibaanada waa la hadalna waa u sheegnay shacbigana waa u sheegaynaa annaga shaqadaynu waxaa waaye inaan dadka soomaaliyeed dariiqii ay dowladda ku noqo lahaayeen oon ku qanacsannahay inaan ufasirnaa nagala rabaa taa waa qayb waay qaybta labaad waxaa waaye inaan caalamka ufasirno maxaa yeele soomaaliya caalamka ayaa aada iyo aad influence ugu leh systemkooda ayaga ayaa doorashooyinka lacag ku bixiya ayaga ayaa finance garaya xafiiska u n ka iyo dowladda maraykanka iyo yurub dowladaha reer yurub iyo dowladaha muxuu aha afrikaanka ee dariska aan nahay dhammaan waxaan rabnaa inaan u sheegno shacbiga soomaaliyeed bini aadamkay lamid yihiin ka dhaafa bini aadamka inaad ka saartaan oo aad tidhaahdaan kaaba qabiilo keliya ha idinsoo xulaan dadkiina waana u sheegaynaa waan qoraynaa waxaan rabaa inaad nala qaadataan dhammaantiina ood ka guurtaan caqliyadii hore ee kudhefna aan dowladda ku imaanayn oo nala aadaan caqliga soomaaliya dowladda ku noqon karto soomaaliya inay doorasho gasho xura oo xalaal ah waa suuragal waa rumaysannahay nala aamina aan ka wada shaqayna arrintaas sidaas waaye fikirkaynu anuga awood kaloo leenaha lama arkay inaan dadka u sheegno talada oon talada gaarsiino oo aan wada qaadano umbaan ambaa tala noo amaaray professor baadiyow siyaasaddiina isbahaysiga oo kale markan aada eegtid somaliland xaggeydii ku qoran tahay
somaliland anaga agtayna waxay kamid tahay soomaaliya mar haddii marka doorasho dhacayso doorashada ay ka dhacayso meel kastoo soomaali joogto meeshii laga diido doorasho dalka gudihiisa laga diido amay suuragal ka ahayn dadka soomaaliyeed ee deegaankooda uu yahay zayrac iyo kuwa hargeysa iyo kuwa berbera iyo kuwa jooga muxuu ahaa burco oo muxuu ahaa aan gudaha doorasho ka geli karin waxay doorasho ka gelayaan caalamka meel kastay joogaan doorasho ka gelayaan dadka midnimada rumaysanu doorashoy ka gelayaan meel kasta maxaa jira xisbiyaa la dooranayaa saa darteed laguma xiraayo shuruud kuma xirna degma hebel doorasho kama qaybgelin ma dhacaysaba maxaa yeele xisbigaa la dooranaya dadka soomaaliya meel kastay joogaanna doorashada ka qaybgelayaan ayagoon loo fiirin meeshay ka yimideen waxaa shardi ayagu inay rumaysan yihiin doorashada ka qayb galaan aan ka gudubno baadiyo waabay dhici kari weyday doorashadaasaaba suurto geli weyday inay soomaaliya ka dhacdo maxaa dhici karaa maxaa lasoo gudbanaan kara soomaaliya
annaka waxaa waaye waxaan ka shaqaynaynaa doorasho haddaan doorasho dhicin dowlad soomaaliyeed dariiqa baa ka qalloocatay waxaa sii weynaanaya lumitaanka dadka soomaaliyeed ay ka lumayaan ay ka ka dhunsan yihiin dariiqa dowladnimada waxay sii aadayaan meelaan dowla jirin waddadaa ku dheeraanaysa annaka haddaan madasha midnimada dimuqraadiyad nahay option labaad maba haynaba optionku waxaan dhahaynaa suuragal waaye doorasho in la sameeyo waa in dowladda soomaaliyeed international communityga soomaaliya influence garaysa shacbiga soomaaliyeed haddii la rabo in soomaaliya ay nabad noqoto iyo dowlad noqoto waa in la aadaa doorasho dariiq kaleetood ma furna dariiq kastoo kale waa dariiq qalloocan waayo oon meel gaarayn maxaa yeele shan iyo toban sano markaan casta kasoo bilowna dowladnimadii aan ka bilownay ilaa hadda shan iyo toban sana la marayaa ayaa dowlad dowladdu waxay dhaafi la'dahay fadhiidnimay ka gudba la'dahay maxaa yeele madax lasoo doortay oo sharciyo haysataa ma joogto awooddii dowladnimadana waxaa waaye dadka soomaalida way ka go'san yihiin iyo dowladdu way kala go'san yihiin waxaan rabnaa dowlad dimuqraadi ah oo shacbigu xukumo madax waxaan rabnaa u adeega shacbiga oo shaqaale u ah oo mushaarkooda la yaqaano oo hadday musuq maasuq sameeyaan shaqada laga celiyaa rabnaa la xisaabtamaan rabnaa waxaan rabnaa dowladaha caalamka sida dowladaha ku noqdaan shacbiga soomaaliya inay dowlad noocaas ay xaq u leeyihiin inay helaanaan rabnaa si saa u timaado marka waxaa laga maarmaanaya markay codka in shacbiga loo gudbisiiyo waddo kale annaka nooma furna waddo kastoo kale waxaan u egnaa waddo xaaraan ah oo aan sax ahayn oo dawla ka imaanaya
waa tahay baadio sidaan la soconno soomaaliya tan iyo intii ka dambeysay dhulkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa soomaaliya waxyaabaha ragaadiyey ka mida musuq maasuq been baa ka mida khiyaano eex cadaalad darro idinkoo kale isbahaysiga marka la eego idinkuma waxaad tihiin ama aad arrimahaasi aan soo carabaaday aad ka tihiin ceebka saliim oo waxaad leedihin waxaasoo dhan annagu ma wadanno dad daacada oo soomaaliya ku hagi karaya sida dhabta ah ee xaqiiqada ayaanu nahay ma sidaasoo qabtaan
horta cali oo ugu horeynta horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dad horta soomaali ahoo la dhihi karo waa waa waa waa dahir waa dahiran yihiin oo kulligood wada nadiif waayo oo oo khalad maal horta ma jiraan laakiin anaga waxaan dhahaynaa sida soo socota waxaan dhahaynaa ruux kastoo soomaali uu waa khaldami kariyaa waa nasixi kariyaa bini aadamkaana saxay inuu khaldamaba loo abuuraba oo ilaahay mataqaana subxaana watacaala wuxuu yidhi haddii adan khald khaldami lahaynina oo adan toobad keenin lahayna dad waxuu ahaa muxuu ahaa waxaan abuuri lahaa dad kaleeto maaragta oo khaldamo oo saasaaba loogu talagala bini aadamka inuu khaldamo u saxo aniga waxaan ka waramaynaa aasaaskii dariiqii dowladnimada dariiqa dowladnimada waxaa waaye marka dowlad aan masuq maasuq ku dhisnayn dowlad hantida qaranka aan la boobayn waxaan rabnaa aniga waxaa waaye marar badanna waa sheegadan waa ku celinayaa soomaaliya waxay la kici ladahay dhaqan siyaasadeedka siyaasiyiinta soomaalida ayaa soomaaliya meel daran ka bahashay laga soo bilaabo maalintan gobonimada qaadanay ilaa haddeer dhaqan siyaasadeedaa soomaaliya ka samaysan dhaqankaas aniga waxaan ku magacaabaa si gaaban haddii aan u fasiro afar wiil iyo aabahood afartaas wiil afar wiil oo caasiyaala ah oo soomaaliya dowladnimadeeda ku dheera wiilka ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa boob aa lagu magacaaba masar boob waxa waaye waa in wax kasta la booba waay xukunka laagada waktiga ay joogtay oo muxuu ahaa gobo dowladii sagaalkii sano ee muxuu ahaa doorashooyinka dhici jiray santuuqaa lagu boobi jiray warqadaa lagu soo jira beena maxamed siyaad barre waktiga asirtaa timiday xoog xukuna lagu boobay oray caaridiisa xukunka lagu boobay xukun in lakala boobo waxaad ogtihiin ilaa hadeerna waa lakala boobaya xukun boobaa lagu jiraa wax inta tashada wixii ka dhexeeya isla qaadanaa ma jiro marka master bob waa dhaqan siyaasadeed soomaalida siyaasiyiinteeda lagu arkay wiilka labaad waxaa lagu magacaabaa master beecaa lagu magacaabaa waa beec siyaasaddu waa ganacsi ruux kastana wuu gadanayaa waana sii iibinayaa waxaana waaye soomaaliya heer waxay gaartay ganacsiga ugu sarreeya xagga siyaasadda maadaama baarlamaanka gudihiisa soomaaliya ayadoo la qarixiin maanta la kala gadanayo codka oo konton kun oo dollar soddon kun oo dollar soddon iyo shan kun oo dollar lagu lagu lagu raadinayo codka oo codka lacag laga baxaayo heerkaasna dowladana lagu nuqi waa ogtahay marka masar beecaa la yidhahdaa waxaa waaye meeshii ugu xumaaday maanta joogta xagga beeca waa la ogyahay markii prime minister la xidaayo iyo markii xukuumad la ansixinayo iyo markii xildhibaan imaanayo lacagaa la baxaya micnaheedu waxaa waaye taas soomaaliya shirkadaana gaban karta caalamka joogta amba dowlada ajnabi aana iibsan kara beecaan nahayba dowladba ma yihinba marka sidaasna waxaa laha masar beec waa dhaqan siyaasadeed soomaaliya hadda ka samaysmay oo meel kasta laga dhaqan geliyey oo soo xumaanaya maalin maalinta ka dambeysa qaalina soo noqonaya beecu qaali buu noqonaya qodobka saddexaadna waxaa waaye waa been taas fasiraad u baahna siyaasaddu waa been qodobka afaraad oo muxuu ahaa wiilka afaraad ee caasigaana waxaa lagu magacaabaa basaasnimo waxaa lagu faanayaa dowlad hebelaa basaas u ahaba aniga soomaaliya tii dembiga aheedoo laga xishoon jira laakiin afartaas wiilo caasiga ah oo bacda ka wada bilowda oo midna uu yahay beec midna uu yahay muxuu ahaa been iyo basaasnimo iyo boob wax la boobaaho dhaqankaas waa dhaqanka dowladda dowladaha burbuqiya waay dowladda soomaaliya sii burburisay laakiin aabbay leedahay aabbahooda waxaa lagu magacaaba masar kaas waa kale taliye kale talis baan hadda u jiro waxaa waaye sharcigu ma sarreeyo ee ruuxa madaxda ahaa sida suga uu rabaa qaanuunku noqonaysa marka mar haddaan qaanuunkaba laysku qaadaynin oo marka madaxda dalka ku sida uu rabo ay qaanuun tahay ruux kasta soo rabo yeelayaa santaaswaya santaas qodobo oo dhaqan siyaasadeedka in laga guuraa rabnaa marka annaga haddaan naha madasha waxaan rabnaa dowlad dimuqraadi ah oo basaasnimo ayaan ku dhex jirin oo siyaasado ayaan been ahayn oo aan la isdhacaynin oo dadka soomaaliya codka la sii haayo oo mataqaana doorasho la aadayo oon cod la kala gadahayn oo masuq maasuq aan laga shaqayhayn oo sharcigu ka sarreeyo qof kasta dowladda noocaasa ayaa anaga horseedaynaa oon ka shaqaynaynaa oon abaabulkeeda wadnaa waaya su-aal kale haddii aan ku weydiiyo isbahaysigiinu baadiyo yuu gacansaar la leeyahay dalalka yuu gacansaar la leeyahay dalalka soomaaliya ku lugta leh ee gacanta kula jira sida kenya ethoobia iyo wadamada kale ee soomaaliya jooga idinku yaad xidhiir la leedihiin amaba aad garab taagantihin
annaga haba yaraatee isbahaysigaynu waa isbahaysi soomaaliyeed shacbiga soomaalida kasoo dhex baxay shacbiga soomaalida rabaa inuu awoodda siiyo shacbiga soomaalida rabaa inuu mataqaana doorasho galaan isbahaysiguna waa isbahaysi soomaaliyeed dowlado ajnabiya ma samaynin dowlado ajnabiyana kuma xirna dowlado ajnabiyana collo ma aha shacbiga soomaaliyeed ayuu ka dhex yimiday waxaan rabnaa isbahaysigan inuu calaaqaad fiican la yeesho dowladaha soomaaliya danaha kale oo dhan kulligeed waxaan rabnaa laakiin anakoo soomaali ah oo danahayna soomaalinimo haysana oon dan shisheeyo u adeegayna waxaan rabnaa inaan calaaqaad la yeelana dowladaha kale dula ajnabiga wa dadka doonaya shacabka imka ku dhegeysanaya doonaya inay kusoo biiraan iskahaysigiinan oo kale waa maxay shuruudaha looga baahan yahay waase waase sidee hanaanka amaba habka laydinla soo xidhiiri karayo xagee cid cinwaan idin ah xagee laydinku soo hagaaga
waxaa waaye horta cinwaan baan leenahay oo waxaa waaye oo muqdisho ayaan cinwaan ku leenahay meelaha kale fudoodan kulligeed waxaan rabnaa in furuucdii madasha in laga sameeyaan rabnaa north america magaalo kasta in laga sameeyaan rabnaa yurub in laga sameeyaan rabnaa soomaaliya gobolada dhan kulligeed waa la gaaraya laakiin hawsha hadda waa bilow waaye laakiin hadda waxaa wax ugu fiican waxaa waaye waxaa lagu la geli karaa website-ka madasha f u t dot so w w f u d dot so ruuxi gala meeshaas wuxuu ka heli doonaa meel uu uga biiri karo madasha oo mataqaana oo application kaga buuxi karo ayuu ka helayaa marka online ayaa jira membership ah oo lagu biiri karo laakiin dadkaas online-ka noqon doona waxaa kabacdi u organize garoon doonaa regional chapters chaptersay noqon doonaan madashay ka wada noqon doonaan fikirka in la qaataan rabnaa in mashruuca la wada fahmaan rabnaa sidaas ayaa marka ayaan hadda ku bilaabi karnaa laakiin xafiis ay leedahay email ay leedahay oo mataqaana si toosa loogu imaan karo laakiin ma rabna in lagu mashquulo heedku watarka xamar ku yaala waxaan rabnaa gobol kasta iyo deegaan kasta waa waa laga furi doonaa furuucda laakiin arrinta hadda waa bilow waay
waa hagaag dhegaystayaal inagoo weli ku guda jirnaa barnaamijkeenii ama waraysigeenii aan la yeelanay professor cabdiraxmaan cabdilaahi baadiyow oo haatan jooga waddanka canada ayaa waxaan idiin ballan qaadi doonaa toddobaadka soo socda in isla baadiyo aanu la yeelan doono qaybta labaad ee waraysigani oo aanu ka hadli doono arrimo xasaasiya oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo sidii qaranka soomaaliya dib loogu soo celin lahaa balse mar kale aan ku noqdo baadiyo si kooban dadka ku dhegaysanaya ee madasha ku jira inta kale hawada kaa maqlaysaba si kooban waa maxay rajada aad ka qabtid in mar kale soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto maxaad odhan lahayd
waxaan qabaa aniga dadka soomaaliyeed waxay soo gaareen marxalad lagama maarmaan ah inay ku qancaan in dowladnimadooda ayaga ku xiran tahay gacmahooda wada jirkooda wada shaqayntooda iyo dariiqii dowladaha ay ku samaysmi jireen inay qaadaanaysan dariiqii dowladuhu ku burburi jireen aysan aadin soomaaliya wadda kasta ee la isku dayay in dowladeedii dhexe la soo celiyo sanawaadkii lasoo dhaafay ilaa haddeer meel ma aysan gaarin waa ogtihiin waxaan marka isleeyahay waxaa loo baahan yahay inaan jidka bedelno fikirka inaan bedelno talada inaan bedelno inaan qaab cusub keenno qaabkaas cusubna waa qaab soomaaliya in in la wada lahaada ah inaan la kala ahaan soomaali oo dadka soomaaliyeed muwaadiniinnimo lagu sameeyo muwaadiniinta inay usinaadaan xuquuqda waajibaadka oo soomaaliya qaabkii dowladaha caalamka loo dhisi jira loo dhiso oo qaanuunku inuu sarreeya lagu dhiso oo dadka soomaaliyeed mataqaana inay walaala yihiin lagu dhiso oo dadka soomaaliyeed dhibaatadiisa kala gaartay in la heshiisiiye lagu dhiso oo dadka soomaaliyeed wax alla waxay kala tabanayaan in meel laisla wada dhigo in hadda kabacda usu soo noqon kala talis in dadka soomaaliyeed tala ay wada leeyihiin dowladda lagu dhiso waxaan qabaa waddadaas ayaan inaka ka shaqaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inagu dhawaanaynaa waa dariiqii lagu geli lahaa jannada waa dariiqii ilaahay raalli ka ahaay ummaddan ee muslimiin ah intaasoo sano dowlad noqon weysay oo dagaalo sokeeyey halakeeyeen oo caalamka kala aaday oo dhibkaad ogtihiin uu soo maray oon la fasiri karin dhibka soo aaday intuu leegyahay maanta waxaa lagaa maarmaan ah in laga guuro caqliyadii qadiimka aheed oo caqliga cusub la aado caqliga cusubna wuxuu sheegayaa intaan la dhiman in la tooba keeno oon ilaahay ugu tooba keeno inaan ka gudubna kala qaybsanaan oon midnaba aadno inaan ka guurno kale talis oon aadno dimuqraadiyad isdoorasho aan aadno oon system sax oo dowladnimo aan aadno sidaas ayaan ku dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu noo suuro geliyo arrintaasaan ka hadlayno oo arrintaas arrin fiican ah dadka soomaaliyeed inay meel kastay joogaan ruux kasta meesha uu joogo inuu ka hawlgalo oo fikirkaas iyo taladaas ku hawlgalo ousan ku mashquulin wix lasoo dhaafay wixii lasoo dhaafay waa taariikh ruuxa khaladkeeda iska lahaa iskale wanaageeda ruux iska lahaa iskale laakiin mustaqbalka inaan fiirinaa la rabaa iyo mustaqbalka soomaaliyeed saan dowlad u noqon lahayd inaan ka wada shaqayno intaas ayaan ku dardaarmaya waa mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وهجاك آد آد أيضا مع صنفهي رب الرحمن عبد الله البادي وودنكا كل شغلة ويتوقع ومقتي موضوعها مضشة كيس ووريس كان سيء يحرى أما قيب كيكوات عن يجبسه كتنيني بيجتي أهم وغانينا قيب صلبات وعد خضوات كتنبه إسلا بادي ووريس كاسي عاد قبل يسل مطان waxaan u mahadcelidonaa xidhiidyaha barnaamijkani madasha tigisi asadna sooli oo isagu dhinaca farsamada ay noo qaabisanaa waxaan kale oo aan u mahadcelinayaa waraysigani oo marti noogu ahaa sidii horeba aan idinku sheegay profesor cabdiraxmaan cabdilaahi baadiyo dadkana dhegaysanaya dhammaantiiba oo mahadsantihiin qaybta labaad ee barnaamijkan ama waraysigan intaynu dib ugu kudbi doono waa cali xalaalo dhammaantiiba idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliya